ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير
markay fureen alaabtoodii waxay heleen badeecaddoodii oo loo soo ceshay waxay u sameeyeen taas siyaasad ahaan inay u celiyaan alaabadoodii oo ugu asxaanfalaan iyo si ay ugu soo laabtaan masar iyagoo uu la socdo walaalkood benyaamiin benyaamiin waxay isku hooyo iyo aabba ahaayeen yuusuf hooyadood raashiil waxay la dhalatay oo ka yareed liya oo ahayd xaaska weyn ee yacquub shareecadooda waxaa ku bannaanaa in laysla guursan karo laba gabdhood oo walaalo ah marka yuusuf iyo walaalkii benyaamiin waxaa dhashay raashiil halka liyana ay dhashay tobanka ilmood ee kale ee yacquub waxayna ahayd habaryartood waxay yidhaahdeen aabbow maxaan kaloo rabnaa tani waa badeecaddayadii ee naloo soo ceshay marka waxaan ugu keeni haruur horle reerkayaga waana ilaalin walaalkayo oo soo kororsan ratib muggiis oo beeg siyaado ah kanu waa beeg sahlan waa iyaga u fudud ama mid aan ku heli karna si sahlan